الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الحمد لله على نعمه الكثيرة وعطائه الجزيل وفضله العميم نحمده سبحانه حمدا يليق بعظمته ويوافي جوده وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعطاء والكرم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من شكر الله تعالى على نعمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واشكروا على وافر نعمه يزدكم فمن سواه نشكره ومن سواه نذكره ومن سواه نتوب إليه ونستغفره اللهم إنا نحمدك على ما أوليت علينا من نعمة الغيث وأسبقت علينا من نعمة المطر فقد حرمنا في الفترة الماضية ونخشى أن يكون ذلك بسبب ذنوبنا وتقصيرنا وتفريطنا فقد وما زال ربنا يكرمنا يده سحاء الليل والنهار يجود علينا ونحن مقصرون لم نقم بتمام الطاعة والعبادة وصدق ربنا فيما أنزل إلينا في كتابه بقوله العزيز وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت صحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى waxaa in badan uu inoogu nicmeeyey nimcooyinkiisa faraha badan waxaana waajib innagana inagu ah inaynu alle u mahad celinno subxaanahu wa tacaala abaar adag baynu ku jiray weli qaybo badan oo ummadda ka midina ay ku jiraan laakiin allah subxaanahu wa tacaala in badan oo arlada ka midana ilaahay subxaanahu wa tacaala roob ayuu siiyey marka waa in ilaahay loogu mahadnaqo subxaanahu wa tacaala siuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu soo kordhiyo oo inoogu siyaadiyo waynu quusannay rabbina isagaa inoo sheegay bini aadamku ilaa taag ma hayaan roob ma keeni karo daaqna ma soo saari karo caafimaad ma keeni karo maal iyo ubadna isma siin karo way quusanayaan un bini aadamku wixii alla siin jiray markay waayaan wahuwa aladii yunasilu lgayha min bacdi maa qanadu oo allaha soo dejiyey subxaanah wa tacaala roobka intay quusteen dabadeed wayanshuru raxmatah wa huwa alwaliyu alxamiid waa ilaaha dhow subxaanah wa tacaala ee ehelka idiin ah ee gargaaraa idiin ah xaqna u leh in loo mahad celiyo subxaanah wa tacaala markaa ilaahay nicmadaa uu bixiyo waa in loogu mahadnaqo wey dhibaato badani weli way jirtaa abaariina way jirtaa laakiin in badan oo ka mida dhulka way rooban tahay allah waxaynu ka baryaynaa subxaanah wa tacaala roobka mid barakaysan inuu inooga dhigo oo ilaahay subxaanah wa tacaala nimcooyinku inoogu siin jira u inoogu siiyo ee dadku way quusteen in badan oo ka midi laakiin sababta quustu ay ka timi waxa weeye amba abaarahani ay ka imanayaan waa xumaanta iyo macaasida aynu samaynayno haddana allah subxaanahu wa tacaala intaa wuu ina arsaaqaya roob buu ina siinayaa caafimaad buu ina siinayaa maal buu siinayaa intaa ilaahay awooddiisa waxaa ka mida subxaanahu wa tacaala inaynu aragno aynu indhaha saarno cid kale inaanay gacmaha waxba ugu jirin bini aadamku waa xilligay ugu dadaalka badnaayeen taariikhda intaan garanayo ma filayo sanad iscaawinta dadku ay iscaawinayeen ay ka badan tahay mid gooyad bixiya mid baab bixiya mid kumaakun bixiya mid inka badan bixiya haddana wax alle wixii la bixiyey bini-aadan ay bixinayeen ee biyo lahaa ee baad lahaa wax alle waxay tarayeen may jirin dad iyo xoolaba xataa intaa waxbaa la tarayey haddana waxaad arkaysay barkumataal inay ahaayeen saacadaha yaree ilaahay subxaanahu wa tacaala uu roobka shubay ee maalin iyo saacada aan ka badnayn ayaa dhulka ilaahayna isbedelay subxaanahu watacaala rajada dadkuna ay isbedeshay subxaanahu watacaala cid kaloo waxayna siin karaysaa ambayna dhergin karaysaana ma jirto weeye baaraka allahu fiikum har iyo habeenba waxaynu ku sugannay ilaahay nicmadiisa subxaanahu watacaala marka waa inaynu ilaahay ugu mahadnaqno su-aal laynoogu siyaadiyo subxaanahu watacaala ilaahay wuu ku ammaanay addoommadiisa u mahad celiya ee nimcadiisa uga ah maaragtay ku caabuda ee aan ku caasiyin ilaahay markaynu u mahad celinno wuu inoo kordhinayaa wuu inoo siyaadinaya wain taadana rabbukum lain shakartum laasiidannakum macnaa waxaa ogaataan markuu rabbi idin ogeysiiyey haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadnaqdaan waan idiin siyaadinayaa buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala maaha nicmada ilaahay in lagu kufriyo in alle laga abaaldhacan ma aha fadkuruunii adkurkum baa alla yidhi xusa aniguna waa idin xusi doonaa washkuruu lii walaa takfuruun macnaa ii mahad celiya oo haydafirina macnaa nicmadayda hadafirina buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala tilmaamaha wanaagsan oo alla addoommadiisa siiyo waxaa ka mid a inay yihiin kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala u abaalguda oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celiya nebiyullaahi nuux oo kale markuu ilaahay tilmaamayo wuxuu lahaa waa cabdan shakuura waa addoonanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celiya saasoo kale nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa addoon ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celin badan ina ibraahiima kaana ummatan qaanita lilaahi xaniifa walam yakun min almushrikiin shaakiran liancumihi wuxuu ahaa mid ku shukriya ilaahay nicmooyinkii subxaanahu wa tacaala ijtabaahu wahadaahu ilaa siraatin mustaqiim waayo ilaahay baa doortay kuna hanuuniyey dariiq toosan marka waa inaynu ilaahay u mahad celino subxaana wa tacaala maqalkan iyo araggan iyo maaragtay hadalkan uu ilaahay ku siiyey iyo fahamkan qalbiga waa nimco ilaahay wallaahu akhrajakum min buduuni ummahaatikum waa ilaahay idinka soo saaray caloolaha hooyadiin calaasha hooyadiin buu alla idinka soo saaray laa taclamuuna shay-a idinkoo waxba garanaynin ba alla leeyahy subxaana wa tacala laa taclamuuna shaya wajacala lakum asamca waalabsaara waalaf'idata lacallakum tashkuruun markaasaa ilaahay maqal iyo arag iyo qalbi aada wax ku fahamtaan oad wax ku garataan ayuu alla idin siiyey subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa caabuda oo cibaadadiisa la yimaada cidda alla u mahad celisa cid aan ilaahay u mahadnaqinay alla ma caabudaan subxaanahu wa tacaala washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbuduun ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celiya buu rabbi yidhi haddaad tihiin kuwa alla caabudaya subxaanahu wa tacaala saa daraaddeed waxaa la yidhaahdaa alxamdu lilaahi almuncim almutafadil alladii binicmatihi tatimu saalixaat baa laga wariyey rasuulka sala allahu calayh wasalam arrinuu jeceliyay markuu helo amba arrin yaad gelisaa markay timaado marka shukriga wuxuu leeyahay toddoba tiir buu leeyahay waa inaad ilaahay u hoggaansantahay subxaanahu wa tacaala waa inaad alla jeceshahay waa inaad qirsan tahay ilaahay nicmadu ku siiyey nimcada alla ku siiye waa inaad ugu mahadnaqdo ood ilaahay ku ammaanto waa inaanad nimcada alle ku caasiyin subxaanahu wa tacaala allah waa inaanad ku caasiyin shantaa tiir buu leeyahay shantaa tiir haddii la waayo mahadcelintaad ilaahay u mahad celisay amba u shukriniqidu maaha shukri waa inaad ilaahay u hoggaansan tahay waa inaad alla jeceshahay waa inaad nimcadiisa qirsan tahay waa inaad ilaahay ku ammaanto waa inaanad ku caasiyin subxaana shukriga lagu sheegayaana saddex nooc buu u qaybsamaayo waa inaad qalbiga ilaahay uga mahadnaqdo subxaanahu wa tacaala ood yaqiinsan tahay nicmadan alle xaggiisa inaad ka heshay waa inaad carabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ammaanto ood uga mahad celisaa subxaanahu wa tacaala iyo xubnaha xubnuhuna macnaha maxay waa inaad la timaado waajibaadka ilaahay ku saaray subxaana waa inaad daacadiisa ku dadaasho waa inaynu camal wanaagsanna aynu la nimaadno ilaahay subxaana wa tacaala muxuu lahaa daawuud icmaluu aala daawuuda shukraa macnaa sameeya buu alla lahaa subxaanahu wa tacaala marka shukriguna saddexdaa qaybood nooc buu leeyahayo waa inaad qalbigana alla uga mahadnaqdo carabkana iyo xubnahaagana aad alle ku caabudo nimcada roobka xataa ilaahayna siiyo subxaana wa tacaala haddaynu ilaahay u mahadnaqno intaa uu ina siiyey rabbi wuu inoo soo kordhinaya wuu inoo badin doonaa wa min aayaatihi أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون با إلهي آياتنا كحر سأل إلهي سبحانه وتعالى ومن إلهي آياتك سواحة كمذا إنه ربي دبا إلهي صدره أيضا بشارين فورا صدحي وينحيا qayood kibir dareemaynaa waa aayaad ilaahay aayaadkiisa ka mida siduu ilaahay naxariistiisa inoo dhadhasiiyo dooyihii baa ku soconaya si aynu ilaahay ugu safaro oo aynu ugu raadsanno waxayna anfacaya iyo si aynu ilaahay subxaanahu watacaala ugu mahadnaqno marka baaraka allahu lii walakum fi lqur'aan alcadiim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول ما سمعتم فاستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم أقول هذا وأستغفر الحمد لله رب العالمين الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واشكروه على فضله واقسموا أمره ونهيه تنالوا الرزق الوفير والعيش الهنيء ويوم لقائه تفوزوا بالمزيد بارك الله فيكم وإن هذه الشيرة لكد ذلك وحياباه إله النمعديسة inaga yarayn kara oo ah inaynu ilaahay u mahadnaqi weyno subxaana wa tacaala waa inaynu ku dadaalno had iyo jeer ale bixinta sekada abaartani waxay ka dhalanaysaa amba ay ka imanaysaa bixin la-aanta sekada la bixin waayo waayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam maa manaca qawmun sakaa maa manaca qawmun asakaata ilaa municuu ilaa municuu alqadra min asamaa walowla albahaa'imu lam yundaruu bayhaqi baa wariyey waana xadiis saxiixa marka wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam qolada hadday bixin weydo sakada maalkooda ayagana ilaahay wuxuu ka joojiyaa un subxaana wa tacaala samada roobka uga iman lahaa haddaanay xoolahaas iyo mayeedhaanka aan lagu waraabinayn oo aan ilaahay ugu naxariisanayna roobba alla uma shubin subxaana wa tacaala waa inaynu ilaalinno u samafalidda waalidka waa in qaraabada la xidhiidhiyo waa in carruurta tarbiyadooda la hagaajiyo waa in khayrka loo tilmaamo waa in dadka kale loo samanfalo waa in xuquuqda dadka muslimiinta aad iska ilaaliso waa inaynu sadaqada bixinteeda badinno waa in wanaagga la sameeyo waa in cibaadada ilaahay la kordhiyo waa in ilaahay subxaana wa tacaala aynu xusno waa in qalbi wanaagsan aynu la nimaadno waa inaynu quluubteenna ka fogayno amba aynu ka dahirno nacaybka iyo xasadka iyo xumaanta iyo isnaca waa inaynu dadka kale subxaana wa tacaala ixtiraamno qofka way waa in la qadariyo dadyooga muslimiinta waa inaan la dhibaatayn qofka waa in cirdigiisa la ilaaliyo oon meel lagaga dhicin waynu ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadnaqno qada roobka uu ina siiyey allana aynu weydiisanno subxaana wa tacaala inuu inoo soo kordhiyo allahuma salli wasallim wbaaraka calaa cabdik وحبيبك نبينا محمد وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وصائر الصحابة والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وصائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والسلاسل والمحن وسوء الفتن وظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن صائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين قفك الصوم مسلمة أو دباتيسان دباتة الله كساره إن بضلوا ترسل إن قرمي وكل عين إلهي سبحانه وتعالى dulmiga ha ka kor yeelo ciddii xaqdar ha ku xidhan ilaahay subxaana wa tacaala ha u fududeeyo cidda bugta ee caafimaad inaga dalbata inaynu allah u barinana ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad degdega allah ha siiyo waxaa ka mida ninkii cabdi kayd xabadda ku dhacday nin wanaagsan oo khiyaar uu ahaa xaafadda si wanaagsan ugu shaqeeya ilaahay waxaynu uga baryaynaa oo weydiinaynaa subxaana wa tacaala inuu caafimaad degdega alla siiyo ilaah inuu caafimaad degdega siiyo isaga iyo muslimiinta kale la midaba allahuma asqinaa qaytan muqiitan hanii'an marii'an caaman saxan dabaqan caajilan غayra raa'if نافعا غير ضار اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أسل علينا الغيث والرحمة وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين